waxaan rabnaa inaan wax yar aan xisbiyada siyaasaddu waa dhaqan nagu cusub laakiin ma rabna dhaqankaas inaan hadlayno xisbi siyaasadeed haddii xukuumadda ragga ku jira ay samaysanayaan horta waxaan ku faraxsanaa hoolkan in dadka joogoo dhan hadda ay faraxsan yihiin laakiin madaxweynuhu halkan uu ka sheegay dad faraxsan iyo dad xanaaqsan baa jira waa u jeedii wejiyadooda dadkan siday u faraxsan yihiin waa mahadsantiin siyaasiyiinta faraxsan waa kuwan kuwa cuqdalaysanna waa kuwo kale dhaqanka siyaasa dhaqanka siyaasadda marka xisbiyadu tartan ayaa ka dhexeeya tartankaas ragga dowladda haya iyo inta kaleoo dibadda joogta risorska dowladda waa loo simaya hantida dowladda waa loo sima yahay waxaan ka digaynaa inaan hantida qaranka ka dhaxaysa si kooxnimaha oo gaara iyo si xisbi gaara inaan loo adeegsan waa ka digaynaa waxaana soo dhowaynaynaa xisbigii uu yidhi ra-iisul wasaare ku-xigeenku xisbiga weyn weyn weyn oo murashaxiisa la yaqaano oo samaysmi doonta isagana waa soo dhowaynaynaa iyo xisbiyada kaleo halkaa nala fadhiya